waxaan rabaa inaan ka jawaabo warqad ku qodobaysnayd kuna taariikhaysnayd bishii bisha tan sagaal iyo tobankeedii oo uu soo saaray madaxweynihii horeeto soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegaysay in caafimaad iyo kaalmo loo fidinayo gabdhaha mid ka mid ah nasiiba ridwan waxaan leeyahay madaxweynaha hore aada buu u mahadsan yahay laakiinse dowladda puntland waxay soo jirtay ilaa sagaashan iyo sideedii daafaheeda geeska gees waa mid awood u leh in ay sharciga qaadsiiso qabadsiiso wax alla wixii ku xadgudba xuquuqda dadka khaasatan gabdhaha saas darteed waxaan usoo jeedinaa ku dhiiragelinayaa annaga gabdho la kubsadaa maxay ahayd aan keennaa halkaaneeto oon ka qaadnaa laga soo daabuloy koonfurta soomaaliya ku celinaa xamar gabdhaha lagu kabsada kubsadaa oo haatan hadda gabdho keliyama maraysee wiilalna waa ku jiraan in kaalmadaas iyo mid ka badanba uu u fidiyo dadka dhibanaha ah ee ku dhiban muqdisho hadduu ilaahay yihahdo waayo puntland waa ka adag tahay hawsheeda dhibanayaashana waxay u taallaa puntland difaacooda kobcintooda daryeelkooda puntland bay u taallaa waa midaan ku guda jirno aniga ka wasiir ahaana boqolkiiba boqol aan u taaganahay